Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Ceelbirge ku soo xirtay tababar ku saabsan daryeelka iyo caafimaadka xoolaha isla markaana loo qabtay dhakhaatiirta ka shaqeeya horumarinta caafimaadka xoolaha. Munaasabadda lagu soo xirayay tababarka ayaa waxaa ka qayb galay isduubaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha degmada Ceelbirge, xoolo dhaqato, dhakhaatiir iyo mas'uuliyiin kale. Doctor Cabdirasaaq Mirax Xanshi oo ka mid ah macalimiintii bixinaya tababarka ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu lahaa tababarka iyo ujeedka loo qabtay.
waxaan muhiimadda rabnaa in la- ay tahay shaqo abuurka laga samaynayo meesha uu yahay eh, inaan u baahannahay annaga markaan la fiiriyo tababar ahaan horta dadku way kala duwanaan doonaanoo dee qof walbaba marxaladuu ka joogaa eh, hadafka ama tababarka uu leeyahay dad waa dad maaragtay experti ah waqti fiican eh, ka soo shaqeeyay tababaro fiicanna qaatay dadna waa dad waxoogaa weli wax uga bilaaban yihiin laakiin ay hadda u baahan yihiin inay maaragtay waqti fiican qaataan oo tababarkii wax sii xoojiyaan Eh, dadka maaragtay la arko eh, howlkarnimadoodu annaga waxaan insha allahu awood u saaraynaa inaan tababarkooda gaarsiino inay noqdaan dhaqaatiir ama dad eh, howlwadeenno caafimaadka xoolaha ah oo khibrad u leh inay la macaamilaan xaaladaha kala duwan xoolaha markaan hadda anigu joogno tababarka waxaan joognaa maanta see loo duraa iyo xageen ka durnaa laakiin xooluhu markay marayaan soomaaliya maanta horumar fiicanay joogaan Isduubaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha degmada Ceelbirge Doctor Sulub oo soo xiray tababarka ayaa dhakhaatiirta loo tababaraya tababarkaani kula dardaarmay inay shaqadooda ku dabaqaan aqoonta ay barteen.
awal haddii garanaysaa dadku ay xoogaa agab la-aan jirtay oo hada kidkii waxaas ay dhib ku qabteen waxaan rajaynaynaa hadda ka dambeeya inaad kid fiican heli doontaan kidka asagana aad la tegi doontaan goobihii aad ka imaateen waxaan rajaynaynaa meelihii ayaga ahaa iyo degmooyinka aad ka imaateen markaad tagtaan in aad dadkii xoolaqatada ahaa aad wax badan kusoo kordhin doontaan dawooyin badan oo deegaanka hadda aan awal kasii jirin inaad hadda aad fursad u heli doontaan inaad qaadataan cudurro badan oo awal dawooyinkiisu lagula tacaali lahaa naga go-anaana aad heli doontaan in marka isbeddel fiican oo dhanka caafimaadka xoolaha aad soo kordhin doontaan baan kuley rajaynaynaa tiimkiina maanta tababarka loo gabagabeynayo Qaar ka mid ah dhakhaatiirtii loo soo xiray tababarka ayaa bogaadiyey Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
markii idinka intaasan ilaahay dhakhaatiirta kasoo qaybgashay tababarka maanta Ee, waxaan codsanayaa hay-adda world vision ee, hadda fadhiga iyo ceelbirde inay timaado yeed inay timaado aafo in ay timaado deegaanadaas ee aadka u ballaaran ee xoolaha badan ay joogaan ee shacabka faraha badan ay ku nool yihiin inay imaadaan oo intay ceelbirde ay ka qabteen iyo weliba ka badan ay ka qabtaan ayadana waa waan codsanayaa soo arkay inaan shaqayna laga yaa lanaga rabaayo horta aan shaqayno wixii lana baray iyo waxaan sii naqaanaba anigu waxaan ku jiray dhakhaatiirta hore ee ilaa suwaalbo iyo aysanka sii taaba soo taabartan ku jiray aniga ninka iga horreey ragga iga horreeyey ee rag badan oo saasaana meesha fadhiya namaya waxaa la rabaa dhulkeennii inaan u shaqayno dadkeennina aan u shaqayno dunyadeenna aan u shaqayno hay-adahana aan la shaqaysano markaas innaga horumar gaarno Tababarkan ayaa waxaa baahi badan u qabay dhakhaatiirta shaqadoodu ay tahay daryeelka iyo caafimaadka xoolaha, kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta xirfadaha la xiriira daweynta xoolaha.